إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii saddex boqol siddeetan iyo shan oo nooga bilaabanaya aayadda laba boqol soddon iyo saddex ee min suurati albaqara qaala allaahu tabaaraka wa tacaala waalwaalidaatu yurdicna awlaadahun waalwaalidaatu hooyooyinkii wax dhalaan yurdicna ha nuujiyeen awlaadahunna carruurtooda xawlayni laba sano ha nuujiyeen labadaas sanoo kaamilayni dhammaystiran daalika liman araada daalika nuujintaas liman qof ayugu sugnaaday araada doonaa an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugnada wa cala almawluudi lahu kii wax loo dhalay korkiisa waxaa ahaaday risquhunna hooyooyinka ilmaha dhaleen risaaqadooda iyo wa kiswatuhunna dharkooda bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaano xaala uu risqiga iyo kiswigu yahay laa tukallafu nafsu naf lagu kallifi maa ilaa wuscahaa karaankeeda maahane laa tudaara yaysan dhibin waalidatun mid wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa carruurka ay dhashay sababteed yaysan u dhibin walaa mawluudun lahu kii wax loo dhalayna yuusan dhibin biwaladihi bisababi waladihi carruurkiisa sababkeed yuusan u dhibin wa calal waarifi midka carruurka dhaclaya korkiisa waxaa ahaaday mithlu daalika mithlu maa calalmawluudi lahu kan carruurka loo dhalay xaqa saaran oo kale ayaa ahaaday fa in araadaa aabbihii iyo hooyadii hadday doonaan fisaalan naaska goyn fisaalkaasoo can taraadin isku raalli ahaansha xaggood ka ahaaday taraadigaasoo minhumaa aabbaha iyo hooyada xaggooda ka ahaaday iyo wa tashaawulin wadatashi falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahaanin wa in aradtum ragow haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuugma u raadsataan awlaadakum carruurtiinna falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin idaa sallamtum markaad u dhiibtaan maa xaqii aataytum ay samaytum aad u magacowdeen bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaano aad u siidaan wattaqullaaha allah ka baqa waclamuu ogaada anna allaaha allah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun waa mid u aragti badan walwaalidaatu hooyooyinkii ilmaha dhaleen yurdicna ha nuujiyeen yurdicna khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan xagga lafdiga waa khabar laakiin xagga macnaha waa dalaba waa amar hooyooyinka ilmaha dhaleen ha nuujiyeen awlaadahunna carruurtooda marka waa amar rabbulcaalamiin hooyadu inay nuujido carruurka ay dhashay oo ay naaska jaqsidaa waa shay lagama maarmaan ah weliba xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi nuujinta midda ugu horayda oo dambarka inay nuujidaan waajibay ku tahay khiyaarna ma ay lahaa sababtoo ah qalla maa yabqaa waxaa yaruu yidhi carruur aan dambarka nuugin inuu noolaado aaday u yar tahay sidaas darteeda koow horta dambarka waa inay nuujidaan kadibna waxa weeyaan haddii markaas ay culays uusan jirin waa inay haddana nuujidaan caanaha kalena waa inay nuujidaan walwaalidaatu hooyooyinkii wax dhaleen yurdicna ha nuujiyeen awlaadahunna carruurtooda xawlayni laba sano labadaas sanoo kaamilayni dhammaystiran liman araada daalika nuujintaasu liman qofuu u sugnaaday araada doona an yutima inuu dhammaystiro arradaacata nuujinta qofka doonaya nuugma inuu dhammaystiro ayaa laba sano nuujina marka aayaddu waxay caddaynaydaa carruurka nuujinta la nuujiyaa naaska waa laba sano inta ugu kaamilsan qofkii doonaya inuusan dhammaystirinna waxa weeyaan ka horu ka jari kara naaska oo isla aayadda aakhirkeeday noogu imaan doontaa laba sano waajib ma ahan labada sano waajib ma ahanoo ka yar waa la nuujin karaa haddii laga shuureeyo oo aabbaha iyo hooyadu inta ka shuureeyaan ay u arkaan maslaxa inay ku jirto in naaska laga jaro laakiin qofka doonaya inuu dhammaystiro nuujinta sharciga ah waa laba sano waana carruurka wax u roon caqligiisa iyo jasadkiisa iyo korintiisa kulli waa shay maslaxa ugu jirto oo u wanaagsan haddii marka la yidhaahdo nuujintu laba sanay ku dhammaystirantaa oo laba laf iyo labaduba dhammaystiran tusayaan qur-aanku cabbiray xawlayni kaamilayni daalika liman araada an yutimma yutimma marka shay taam noqday waxa ka dambeeya ka mid ma ahan waxay sidaas macnaheedu noqonaysaa nuujinta sharcigu nuujin u yaqaanaa waa laba sano carruurka laba sano markuu dhaafo nuujinta la nuujiyaa sharci ma ahan oo axkaam sharciyuu ka soo ratibime axkaam sharci ah ma ka soo ratib maydo inta ugu dambayda ee la nuujiyaa waa labadaas sano maxaa ka mid a axkaamta aan ka ratibmayn marka waxaa ka mid ah masalan carruurku laba sano intuusan gaadhin haddii ay nuujido hooyadii dhashay hooyo aan ahayn axkaamaa ka ratibmayda shan goor oo kala duwan hadday nuujido hooyay u noqonayn sidaas darteeda waxa weeyaan maxram u yahay hadha waa la safi kartaa sidaas darteeda ma guursan karo hooyadii siday xaaraamageeday xaaraam uga tahay axkaam badanaa ka ratibmaydo hooyay u noqonayn laba sano isagoo ka yar hadduu nuujiyo laakiin laba sano markuu gaaro kadib hadday toban goor nuujido hooyo ugu noqon may maxaa yeele waxaa leeyahay nuujintii sharcigahayd waaba dhammaatayba nuujintii sharciga aheed waaba dhammaatay sidaas darteed ayaa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalama xadiidka imaamu timidi sunankiisa ku wariyey min xadiidi umi salama laa yuxarimu min alradaacati ilaa maa fataqa alamcaa fi thadi wa kaana qabla alfidaa waxa weeye nuujinta madhama xarimo ilaa midka mindhicirada dilacyo caanaha mindhicirada dhex gala oo intaan naaska laga jarin ah wixii ah maahane nuujinta kaleeto ma xarintoo hooyadii nuujiday hooyo ugu noqomee mar haddaysan dhalin imaamu timidi wuxuu yidhi haadaa xadiidun xasanun saxiix waalcamalu calaa haada cinda akari ahlilcilmi xadiidkaas way ku camal falaan akarka ahlilcilmiga min asxaabi rasuulilaahi sala allahu calay wasalam oo asxaabta waxa way rasuulka asxaabtiisii ah akarkaas xadiidkaasay mareena waxay idhahdeen wax alla wixii ka dambeeya marka naaska laga jaro labada sanaa nuujintaas nuujin sharciga maaha iyo wa qayrihim saxaabada qayrkood culummada ah waxay mareen agfarkaas culummada saxaabada iyo qayrkood anna radaacata laa tuxarim nuujintu ma xarimaydo ilaa maa kaana duuna alxawlayni wix laba sana ka yar maahan wax laba sana ka yar maahana waxa kale waxba xarimi maayaan wamaa kaana bacda alxawlayni alkaamilayn laba sanoo dhammaystiran wixii ka dambeeyaa fa innahu laa yuxarimu shay-an haba xarimi maa nuujintaas wax ta'fiira ma leh marka waa noocaas waxaa kaloo laga qaadan aayaddan ilaah maadaama uu yidhi nuujintu waa laba sano waana sida suuratu luqmaana ilaah uu yidhi wa fisaaluhu fii caamayni carruurka naaska jariddiisu waa laba sano aayaadkaasu maadaama ay caddeeyeen laba sano nuujintu inay tahay aayadda suuratulaxqaafna ilaah uu yidhi wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra waxa weeye carruurka intay hooyadu caloosha ku qaado iyo inta ay waxa weeyaan naaska nuujinayda marka la ysku daro waa soddon bilood waxay yidhahdeen ahlulcilmigu waxaa laga qaadanaa ilmaha inta ugu yar ee uu caloosha ku jiro oo uu ku dhasho oo uu carruurku noolaada ku noqdaa lix bilood inay tahay maxaa yeelay laba sano waa afar iyo labaatan bilood haddii soddon bilood laga jaro waxa weeyaan afar iyo labaatan bilood lix bilooda soo haray ilaahayna wuxuu yidhi wa xamluhu calalku qaadiddiisa iyo wa fisaaluhu naaska jariddiisu alaauuna shahran waa soddon bilood marka soddon bilood afar iyo labaatan laga jaray lixaa soo haree dib marka ninkan gabadha lagu nikaaxiyey markay isku galmoodeen kadib lix bilood markay joogto carruur dhammaystiran ay dhasho waxa weeyaan waa dariiq saxuu ku dhashay isagaana dhalay carruurkaas waxa weeyaan ma dhihi kara waa iga horreeyo lix bilood weeye si u noolaada iyo si u orday waa qalad weeyaan waxaa laleeyahay sharcan adaa dhalay wuxuuna ku dhashay bilan la yaqaano oo qur-aanku caddeeyey ee waa qalad in la yidhaha ilmahaas waa iga horreeyeen ilmuhu wayga horreeyena waa arrin aad u khatar ah oo hadalkaas waxa weeyaan qof aakhirada rumaysan kuma degdego kuma degdego ilaah wuxuu yidhi subxaana wa cala almawluudi lahu ninkii wax loo dhalay korkiisa waxa ahado waajib ku ah risquhunna islaamaha ilmaha u dhalay risqigooda biilkooda iyo wa kiswatuunna dharkooda waxa weeyaan carruurta hooyooyinkii dhalayaa waajib ku taha inay nuujiyaan aabbayaalka carruurtaas dhalayna waxaa waajib ku ah hooyooyinkaas biilkooda iyo dharkooda iyo gurigooda iyo waxay ku noola lahaayeen ayaa waajib ku ah waa isku mid inay hadda wada joogaanoo reerkii dhisan yahay iyo inay kala tageen oo ay kala baxeen waa isku mid hooyadaas waxa weeyaan hadday wada joogaanna biilkii iyo dharkii iyo gurigii iyo waxay ku noolaaleeday ku leedahay hadday kala tageenna intay ilmihiisa nuujinaydo waxay ku leedahay dharkeeda iyo dheefteeda intaba ay ku leedahay marka labada goorba xaqa waa ku leedahay intay carruurkaba nuujinaydo biilka iyo dharka imise weeye bishiiba bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaan xaalu ahday risqiga iyo kiswada waxa weeyaan curfiga iyo caadadaa loola laabanaya ninkii ilaahay qani ka dhigay waxaa la rabaa beledka uu deggan yahay dadka aqniyadaahoo deggan biilka ay bixiyaan inuu bixiyo ninkii ilaahay dhexdhexaad dhaqaalihiisa ka dhigayna waxaa waajib ku ah dadka beledka uu deggan yahay ama miyigu deggan yahay deggan ee dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay akhyaarta ah biilkay bixiyaan iyo dharkay bixiyaan inuu bixiyo qofka faqiirkaana waxaa waajib ku ah fuqarada magaaladiisa deggan ama meeshuu deggan yahay deggan ee akhyaarta ah biilkay bixiyaan inuu bixiyo marka curfiga loola laabana waxaa loola laabana dhaqanka meeshaas ku jira biilka loola laabana ee qadar go-ona leeyahay yoonkii koomba ha siiyo iidaankana intaasa ka dhigo qur-aankii sunnada midnama sheegi ilaah wuxuu yidhi subxaana laa tukallafu lagu kallifi maa nafsu naf ilaa wuscaa kalankeeda maa ilaahay qofka kuma kallifo wuxuusan awoodin saas darteeda waxa weeyaan biilka waa macruufa lagu bixinaa sida curfiga iyo caadadufaa lagu bixina maahane qofka wuxuusan awoodin ilaahay ma saar liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha marka waa noocaas ilaah wuxuu yidhi subxaana laa tukallafu nafsu naf laguma kallifo ilaa wuscaha karaankeeda maahane laa tudaara labaa ku bannaan musame iyo majhuul idqaamka dartiis ah loo fadxiye laa tudaarir ay ahayd hadday musame tahay haddii majhuul tahayna laa tudaarar ay ahayd oo ra'daa fadxisaneed marka markii la idqaamay iltiqaaw saakanayn daraaddiisa loo fadxi ra'da musamaan ku wadaynaa laa tudaara yaysan dhibin waalidatun hooyo wax dhashay biwaladiha bisababi waladiha carruurkeeda sababkiisa yaysan u dhibin hooyada ilmaha dhashay ilmaha sababtooda yaysan u dhibin dadka oo maxaa dhibkiiya lababa waa dhib carruurkii waa dhashay waa ay nuuji kartaa aabbihii dhalayna biilkiiu diyaar la yahay kaasay u tuuraydaa ay leedahay qaado faraqa uu riday waa dulmi waa dhib waa xaaraan mana u bannaana waa dulmi maadaama aabbihii carruurka dhalay uu diyaar la yahay carruurka xaqiisii ayada xaqeedii waxa weeyaan inay asaga ku dhibto oo ay tidhaahdo waxa weyan faraqan kugu ridayaa waa dulmi adiguba waad dhashay waxa weyaan xaquu kugu leeyahay waa inaad muujida taasu waa dhib dhibka labaad wuxuu yahay ilmihii way hayneen laakiin waxay ku dalbanaydaa xuquuq aysan xaq u lahayn oo masalan waxaweyn carruurkii markii lagu siiyo xuquuqdii ay laheed ay rabta inay ku dhigto ileedahay xaqaas haddana loo baahanya dhaqaala sidaasaa loo baahanya xalay ma seexan uuna seexdaday oo iska ladnaa xalay markaas waxa leedaha xalow gaw kama siine keen qarash isbitaal lagu geeyo duu seexadiida inay soo sheegtaa waa sax oo hadda xaq weeye in la daweeya laakiin ku xumayn ay ku xumaynayso asaga cunugiyo iska laban inay waxa weeyaan shan iyo toban qarasha ku soo rogto oo ay asaga ku dhibaydo ninkaas ilmaha dhalay waa dulmi mana bannaana marka labada dhinacba waa xaaraan inay waxa weeyaan carruurkii soo tuurto iyadoon dhibaato ku xambaaraydaa jirin iyo inay haydo laakiin ay waxa weeyaan ku dhibto haynta oo qarash aan meesha ku jirin ay saarto ay ku dhibto labaduba waa ka xaaraan ilaa wuxuu yidhi subxaana walaa mawluudun lahu kii wax loo dhalayna yuu dhibin biwaladii bisababi waladii carruurka sababtiis yuu ku dhibin aabbihii carruurkaan dhalayna hooyadaas yuu dhibin dhibku asna ladaa soo gelayda waxa weeyaan inuu yidhaha faraqa igu ri haddii kale kugu biilima waa daalimnimo waa daalimnimo carruurkan ilaa toddoba sana uu ka gaarayo xataa hadday isfuraan hooyadaa xaqle inay haysato aabbahan inuu biila xaq loogu leeyo marka dhaqanka foosha xun oo sheexlaawaha oo ah carruurka isii haddii kale kugu biilin maa waa mujrimnimo mujrimnimo wey waxa weyn carruurka isii haddii kale kugu biilin maa ma dhihi karti gabadha hadday xataa kala tagteen gabadhaas ayadaa xaq u leh ilmaha inay haysato adna waxaa xaq lagugu leeyahy inaad ku biisho taasaa xaq lagugu leeyahy ilaa goorma ilaa toddoba sano uu ka gaarayo toddoba hade sane hadduu gaaro maagaa lagugu soo wareejina maya toddoba sano xataa markuu gaaro oo carruurku mumayis noqdo dhexdaa inta la taajiyo haddaad isku qabsataan ee laleeyahay aabbihi hooyo mid raac kuu raacaana xaq u leh kuu raaco marka kasbo adugu cunugaaga haddii markuu toddoba sano gaaro uu hooyada raaco sidiiad u biile hooyada hayne adna waa biile laakiin maxaa laga rabaa qofka hayana qofka haya waxaa laga rabaa qofka kale inuusan ku dirin oo hooyada waajib waxaa aabbuhu markuu carruurka soo booqdo inay u keento ay tira waa kana aabbe soo salaam ay ku soo dhoweydo carruurkiisa tan kaleeto waxaa waajib ah wixii waxbarasho iyo tarbiya in aabbaha looga dambeeyo ma bannaana inay tira anaa dugsigaan rabageyna maba xaq uma lahaba tarbiyada mas-uul aabbaha dhalaa ka ah asagaa u geysaa macallinkuu rabo hadduu u geysana macallin qur-aan bara hadduu u geysana macallin farsamo uu ku shaqaysta bara had meeshuu geynaya xagga tarbiyada iyo waxbaridda hooyadu shaqo kuma laha hadduuba carruurka aabbihiis nool yahay isagaa xaq u leh waa inay uga dambaydo meel alle meeshuu geeyo uu wax uga barana weligaa saas daraaddeeda marka cunugu waxbarasho gaaro maalinka aabbaha haysana haddii uu u baahdo wuxuu leey maantao dhan anaa wax baraa waxa weeyaan diinu bara wuxuu adduunya uga xamaamo lahayuu baraa maalinkii o dhan se habeenkiin hooyada usoo hoyan haddii ay isku dhowdahay meesha waxbarashadunta wax soo barto soo harsa kalana wuu yeeli karaa waxbarashada aabbaha mas-uulka ah tan kaleeto hooyadu hadday guursato oo ay nin kala guursato waa dhacay xaqii ay laheyd inay carruurka haydo waa ka dhacay markaas xaq uma laha marba hadday nin kala guursatay xaq uma laha duu isagu iskaga uga tanaasulo waa yeeli karaa ninka ay guursatay hadduu yahay ninkii carruurkan xaq u lahaa inuu tarbiyeeyana ila nin kale uu noqon karaa mararka gabal waxawa sidii xaq ugu leh oo mararka gabal carruurkan in adeerkiisaa dad ugu dhow waa mas-uulka ah in adeerkii guursato adoogii waaba dhinta cunuga maalan in adeerkaasay guursato marka markaas haddee waxa wayaan xaqi dhici ma ilaa ninkii tarbiyada lahaayeebu guursatay isaga laftigiisiibu guursatay marka marka waa noocaas in laysku dhibo carruurta maaha waa qof walbaaba xuduudda ilaahay inuu ilaaliyo carruurkana aan cuqdad iyo balaayo lagu beerin iyo colaad ilaahayna xuduuddiisa aan laga tallaabin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa calalwaarifi midkii carruurka dhaxlaayo korkiisa waxaa ahaaday midlu daalika midlu maa cala almawluudi lahu carruurka waxa weeyaan haddii aabbihiis dhinto ninka raggaahi ugu dhow dadka ee dhaxalkiisa leh ayaa xuquuqdii ku waajibayda aabbaha ku waajibayda aaydan cayn waa sax dii carruurkan aabbihiis dhinto agoon noqdo labuu mid yahay inuu hanti leeyahay oo ama aabbihiis ka dhaxla ama si kale ku helay hadduu hanti leeyahay hantidiisaasaa lagu daryeela hantidiisaasaa hooyada laga diilaa hantidiisaasa hooyada dhaq looga gadaa hooyada hayda hantidiisaasay cuneen oy ku hayneen cunugana cunsiineen haddaan carruurtaanu hanti lahayn aabbihiisna dhintay yaa dhaxalkiisa laha la leeyahy awoowa jooga aabba dhalay asagaa biilka laga rabaa asagaa dharkii laga rabaa asagaa gabadhan daryeelideedii laga haya carruurta hayda carruurka iska da hooyada hayda asagaa laga raba isagaa laga raba xuquuqdii daan awoowa noolay kan kaloo ku xigay yaa dhaxalkiisa laha la leeyahy walaalkiisku aabbiyo hooya hadduu jooga isagaa laga raba qofka dhaxal kale qowlkaasu waa qowlka aayadda daahirkeeda ah waana qowlka uu yidhi wa huwa qowluljumhuur waa qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen qowl kalaa jireen wa calalwaarisi kii dhaxal kalahaa dushiisa waxaa ahaaday milu daalika milu maa cala almawluudi lahu kii carruurka loo dhahay xaqii saarnaa xaqaasoo kalea dushiisa ah kan dhaxal kale marka qowlkaas waxaa ka imaanaya qaraabada aad dhaxalkooda leedahay haddaysan dhaqaalo lahayn ee fuqara ay noqdaan biilkoodu waajibu kugu noqona biilkoodu waajibu kugu noqona ilaa wuxuu yihi subxaana fa in araadaa hadday doonaan aabbii iyo hooyadii fisaala naaska jarid carruurkiiyay waxay dooneen inay naaska ka jaraan ayadoon labadii sane la gaarin aabbiiyo hooyadii in naaska laga jaray dooneen fisaalkaasoo can taraadin isku raalli ahaansho xaggooda ka ahaaday isku raalli ahaansho xaggiisa ka ahaaday fisaalkaasoo can taraadin isku raalli ahaansho xaggiis ka ahaaday isku raalli ahaanshahaasoo minhumaa aabbaha iyo hooyada xaggooda ka ahaaday iyo wa tashaawurin wada tashi falaa junaaxa wax dembiya calayhima korkooda ma ahanin ka-aydan waxay fiqradaasu caddaynaydaa labada sano in la muujiya inaysan waajib ahayn hayla hadday wada tashadaan aabbiyo hooyadii oo ay u shuureeyaan oo ay arkaan in naaska laga jaro isagoon laba sano gaarin oo ay labadoodu ku tawfiiqaan waa u bannaanta xaafid ibnu katiir wuxuu yidhi waxaa halkaas laga fahmaa mafhuumulmukhaalafada ama daliilulkhitaabka labadoodu haddaysan tashanayn mid uu go'aansado inaysan u bannaanayn hooyadu keligeed kama jari karto naaska carruur war carruurka xayta naaska majnuga miya goomaan ka jara waa dulmiya layidhi yaa ka tashaday saa uga jaray aabbuhuna go-aan iskaga gaari kara ma dhihi kara halaga jara naaska carruurka ma dhihi karo labooda midkoodna xaquma leh xaqan waa xaq saqiirkaasku iska leeyihi ilaahay weynaa carruurkan asagaa u naxariis badan aabbihiis iyo hooyadiisna asagaa uga naxariis badan ilaahay baa marka xaqan siiyey marka naaska laga jara marka waa inay shuuro ku soo baxdaan labadooda ah oo aabbaha iyo hooyada labadunta ka shuureeyaan oo isla rogrogaan ay maslaxad u arkaan taasu waxay tusaydaa labada sano aysan waajibayn mar haddii laga shuuray karo ila waajib lagama shuureeye marka waa hadday ka shuureeyaan ay u soo baxdo in naaska laga jaro waa ka jari karaa mid kamidana gooni ugama jari karo uma bannaana ilaa wuxuu yidhi subxaana wa in aradtum haddaad doontaan aradtum yaa lala khidaabaa raggii carruurta dhaleena lala khidaabaa waa qowl waa qowl qowlka kalena wuxuu leeyahay aabbii iyo hooyadii labadiibao lala khidaabaa waalidiintii iyo waalidaadkii labadiiba oo lala khidaaba marka haddii layidha aabbayaalkii wuxuu noqon wa in aradtum ragow haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuugmo u raadsataan awlaadakum carruurtiinna oo hooyooyinkii dhalay hooyooyin aan ahayn nuugmo aad uga raadidaan oo waxaa imaan kara hooyadii dhashay aada cunugii iska tuurta iyadu oo nuujin diiday waa dhicda waxaa kaloo dhici karta ma aysan tuurin cilladaa timi hooyadii maalan waa xanuunsatay naaska iska gurayba waxyaala badana dhici karta waxa dhici karta hooyadii iska guursatayba markaasaa xaqii waxa weeyaan oo waxa weeyaan ay u laheed inay carruur ka haysataa sidaas u dhacay ayaa sidaas u dhacay marka hadday uu ka dhaco xaqii hooyadaas ay laheed uu meesha ka baxo oo carruurkii nuugmo inaad u raadidoo islaan kaloo nuujida aad u raadidaan aad doontaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin idaa sallamtum haddaad siidaan hooyooyinkii dhalay maa xaqii aataytum aad siideen ay samaytum aad u magacowdeen bilmacruufi si wanaaggeeda layqan aad ku siidaan waxaa la rabaa hooyadii horoo dhashay horta xaqii aad kula heshida iyada siid maxaa la diidaya afar bilood shan bilooday kuu nuujinayda markii afar bilood shan bilood ama kuu nuujinayday ay carruurkii nuuji weyda ama iyadiiaba diiday oo tiri nuujin maa ama cilladaa timi waa xanuunsatay naaskiyaa go-ay waa guursatay waxa weeyaan markaasoo xaddaanadii xaqeedii ka dhacay markaasaad ay ku tiri haddee carruurkii hadda ka gaanu ma nuuji karee nugma u raadso waad u raadso markaasaad markaasaad nugma inaad u raadida rabaa waxaa lagu leeyahy horta koow birihii horay ku weyday xaqiidiisii horta haddii wax u dhiman yihiin maaan inaad tidhaahdo haddayna ii soo tuurtay bir horena siima waa dulmiya lagu leeyahy ilaahay dulmiga ma ogola haddii xaq u dhimanaa xaqeediisii markaad xaqeediisiina markaasaad nugma u raadsa karta markaasaad nugma u raadsa karta haddii la yidhaahdo waxaa lala khidaabayaa aabbihii oo aabbayaalkii amase raggii mas-uulka kaa carruurta waa saas waxaa dhici karta in aabbihii iyo hooyadii labadiiba la khidaabo oo labadoodu ku itifaaqaan in nugmo kale loo raadiyo taruurka naaskii waxa weyn ka go-o oo hooyadii way iska xanuunsan karta cilladaa imaan karta ayadoon ayadu waxba diidanayn markaas aabbihii hooyadii ku heshiiyey in islaamo kale loo raadiyo oo nuujiyey ilaa carruurka labadii sana in loo dhammaystiraa la rabo oo xataa hooyadiisa dinaaskiisi ka go-da hooyo kale la raadiyo haddii kaleeto asagay ka go-antahay korriinadiisa wa in aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad u nuugma raadidaan inaad nuugma u raadidaan awlaadakum carruurtiinna falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin idaa sallamtum haddaad sallimtaan oo u dhiibtaan maa xaqii aataytum aad siideen oo u magacowdeen bilmaxruufi si wanaagada layqaan hooyooyinkan cusub oo aad leedihi noo nuujiye waa inaad xaqooda siidaan ujrada iyo mushaarka lagula heshiiyo waa inaad siidaan marka waxa cidda wax la siina marna waa hooyadii carruurka dhashay marna waa hooyada dambeo nuujinayda ilaah wuxuu yidhi subxaana wattaqullah allah ka baq axkaam badan baa la soo sheegay axkaamtaas ilaalinteeda rabbi uga baq wuxuu idin amray sameeya wuxuu idinka reebay ka hara waclamuu ogaada anna allaaha allah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan basiirun mid u aragti badan inuu yahay inuu idin arkayo qofka xuduudda alla ilaaliyey iyo kii ku tuntay oo uu idinka abaalmarinaya sidaas ku xisaabtana oo rabbi uga baqa axkaamtaas xaafid ibnu katiir wuxuu yidhi waxaa la sheegaa labada sano nuugmada haddii laga dabamariyo layidhaha iska nuug inay dhibaato u keenayda carruurka jirkiisa iyo caqliga labadaba laba sano markay dhaafto kadib nuujinta dhibaatay haddana kusoo celina meeshii xaq ahayd waa in lagu joojiya oo labada sana ahayd qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waladiina ragga yutawaffawna la oobsanayo oo wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasas yatarabbasna ha la sugeen bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashurin afar bilood iyo wa cashran toban habeen faidaa balaqna markay gaaraan ajalahunna muddadooda falaa junaaxa wax dembiya calaykum ragow kolkiinna ma ahaanin fii maladii kiina dembiinin kuma ahaanin facalna ay sameeyaan fii anfusihinna nafafyaalkooda ay ku sameeyaan bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaan xaala uu yahay waxa ay samaynayaan wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan khabiirun waa mid xog ogaal u ah aayaddan allah subxaana wa tacaalaa wuxuu amrayaa dumarka laga dhintay ee raggoodii ay dhinteen afar bilood iyo toban habeen inay ciddo tirsadaan afar bilood iyo toban habeen inay ciddo tirsadaan ayaa rabbulcaalamiin amraya xukunkaas waxaa soo gelaya dhammaan dumarka laga dhintay marka laga reebo kuwa uurka leh oo markii laga dhintay uurka lahaa inta kale waa isku mid dhammaantood xataa gabadhii nin lagu nikaaxiye ninkii ayagoon isku galmoon uu dhintay afar bilood iyo tobana laga rabo taasna waxay ku kala duwan yihiin dalaaqi dalaaqa waxay ahayd gabadha haddii nin lagu nikaaxiyo oo ninkii ayagoon istaaban uu furo ciddo ma lahayn ciddo ma lahayn hal maalin baa laga dhiga wax ciddaa male laakiin gabadha haddii nin lagu nikaaxiyo oo uu ninkii dhinto ayagoon istaaban waxa weeyaan waajib waxaa ku ah inay ciddo tirsato afar bilood iyo toban habeen waxaana caddaynaya aayaddan iyo sunnada labadaba xadiidka imaam axmed iyo sunanka iyo ay wariyeen imaamu tirmidi uu saxiix yeelay cabdullahi bn mascuudaa la weydiiyey nin gabadh nikaaxsaday oo dhintay isagoo u galmoon gabadhani markii la nikaaxinaya xataa aan mihir loo magacaabin mihir looma magacaabin maxaa lagu samaynaya hal dhowr goor markay ku soo laabteen oo su-aashuu ku soo celceliyey inuu yidhi aquumu fiiha bira'yi masaladaas aniga siday ila taan ka leeyahay aayad iyo xadiid maan waxaan idiin sheegaya siday ila tahan kale fain yakun sawaaban fa min allah haddaan xaqii waafaqo ilaahay xaggiisu ka hado rabbiya i waafajiyey wain yakun khada'an fa minii wa min ashaydaani wallahu wa rasuuluhu beri'an minhu haddaan gefana gefkaasu naftayda iyo shaydaan xaggoodu ka yimid allah iyo rasuulna beri ay ka yimid saxaabadu waa ijtihaadi jireen mas'alada haddaysan nas markaas u haynin waa ku ijtihaadi jireen tanaana ka mid a daliil cad wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu laha sadaaqu kaamilan horta koow waxaan arkaa mihir kaamilah la siina macnaha mahru mihri gabdhaha iyadoo kala in ma'deerayaasheed ah walaalaheed ah ayaga meeshay joogta iyo meeshay ku nooshay kula nool quruxda kala mid ah oqoonta kala mid ah waxtarka kala mid ah gabadha noocaasoo kale mehirkeeda la siina tan labaad wax waxna lagama jari karo waxna laguma dari karo tan labaad waa calayha alcidda inay ciddo tirsato oo afar bilood iyo waxa weyn toban ay tirsataana waajibay ku tahay tan saddexaad waxay wax ku leedahay dhaxalka dhaxalkana waxbay ku leedahay oo waxa weye sida dumarkii ilmaha dhalay ay wax u dhexlaayeen ayay u dhaxlaysaa gabadhaas sidaasoo kale wax u dhexlayda markuu xadiidkii sidaas u sheegay ayaa waxaa istaagay nin laydhaha macqil ibnu sinaan ayaa istaagay markaasuu yidhi rasuulkaan maqlay sala allahu calayhi wasalam gabar la dhihi jiray barwac binti waashik oo nin ka dhintay sidaasu u xugmiyey nabigu sala allahu calay wasalam ninaan lagu nikaaxiyey meherna uma magacaabin umana galmoone waa dhintay nafsu xukunkaas cabdulaahi oo aad sheegtuu ku xugmiyu nabigu sala allahu calay wasalam aad ayuu u faxay cabdullahi ibn mascuud farax aad u daran ilaa ijtihaadkiisiya naskii waafaqay naskii waafaqay ijtihaadkana macnaheedu iska caqliya dadaala maahan qur-aanku fiirina sunnadu fiirina adilada caamka u fiirina ee maahan inuu maskaxaan u dadaalayo maskaxaan maba bannaan in loo dadaalo marka waa noocaas dhammaan marka dumarkii laga dhintay sidaas ayay u ciddo tirsanayaan sidaas ayay u ciddo tirsanayaan dhammaantood waa isku mid waxa weeyaan gabadha sakiirada islaanta aayisadahoo caadadii ka quusatay kulligood afar bilood iyo toban ay tirsanayaan marka laga reebo gabadha uur kale gabadha uur kale iyadoo haddii laga dhinto intay ilmahaasu ka dhalanayaan ilmahaas dhalashadoodana waxaa loola jeedaa maahan iyagoo nool inay dhashaan kaliya waxaa la rabaa inay soo baxo wax marka la fiiriyo la dhihi karo waa banu aadam asalkiisa dii cahligu soo dhaco ee waxa weyn gabdhaha umusooyinka inta qabtaan ay yidhaahdaan meeshaas indho calaamad indhaha ka muuqata bartaas aad u jeedaan waa il bartaasuna waa ishii kale dheguna waa taas dhegti kalena halkaasay ku aadan tahay meeshaasna lugaa ka soo bixi doonta waxaa laleeyahy khalaas gabadha ciddeedii waa dhammaatay waxaa la rabaa inay dhasho wax asal banu aadan ee ilmo nool iyo ilmo weyn shardi midna maaha wax banu aadam asalkiisa inay soo baxaana rabaa gabdhaha umusooyinka markay isha u biryareeyaan aad ugu dhalaaliyaan ay yidhaahdaan waa ilmo waana banu aadam asalkiisa khalaas waa banu aadam asalkiisa marka marbaa haddii waxa weeyaan sagaashan casho ay gabadhii dhaaftay waxa weeyaan ilmihii ciddadii waa ku dhammaanaya ay ku dhammaanayaan waaladiina ragga yutawafauna la oobsanaa minkum idinka xaalo ay idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasas yatarabbasna ha la sugaan dumarkaasu bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashhurin afar bilood iyo wacashan yatarabbasna khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan xagga lafdiga waa khabar laakiin macnuhu waa amar wey ha sugeen wey marka afar bilood iyo toban naftooda ha la sugeen waa maxay afar bilood iyo tobankaas ma guursan karto guur ma qabto guur ma qabto waana waxa weeyaan xibaadkiina waa laga rabaa waa isbasaasineen afarta bilood iyo tobankaas waa isbasaasineen gabadha uurkanuhu kuma jirto qur-aankiiyo sunnadaa caddeeyeen inaysan ku jirin oo ayaga afar bilood iyo toban aysan ahayn ee ay tahay ilmahaas markay soo baxaan qur-aanka aayadda suuratu dalaaqa caddayday oo ilaah uu yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarka uurka u saaxiibkaa ayaga muddadooda waa inay uurka dhigaan aayaddaasaa caddayday sunnada nabiguna waa caddayday xadiiska saxiixaynka ayaa caddaynaya min xadiidi subayca alaslamiya waxa weeyaan zawjkeedii oo ahaa sacad ibnu khawla ayaa ka dhintay iyada uur leh dhowr habeen markay joogtay umur markay waxa weeyaan daahir noqotay ay waxa weeyaan isqurxideen raggii doonayay isku qurxiday markaasaa waxaa u yimid saxaabi la dhihi jiray abusanabil ibnu backar aa u yimid markaasuu yidhi waa maxay waxaan arkaya inaad isqurxidayn markaas ma waxaad rajaynaydaa yidhi inaad guursato wallaadan guursa inuu yidhi ilaa ay afar bilood iyo tobanu ku soo marto afar bilood iyo toban habeen ilaa ay ku soo marto guursa maydid saasuu yidhi tii khalaas markuu saas yidhi aayadda marka ka jawaaba asagu xadiidkana ma oga galabtii markay la gaaraan dharkayga xirtay tir xijaabkayga oo nabigu u tegey sala allahu calay wasalam waa u sheegay nabigu wuxuu ii fadwooday tidhi inaan xalaal noqday oon guursan karo mar alla markaan ilmaha dhalay marka taas waxay deliil cad u tahay gabadhaan haddii ninku ka dhinto xataa qabriga intaan la gelin bannaanku yaallaha ogow hadday umusho ciddadeedu waa dhammaatay asay dambe maleh waa dhammaatay intaas ay ahayd asaydeedu weli lama aasin shalay galaaduu dhintay saakay umusho barqadaana la sii sidaa ayada ciddadeedu waa dhammaatay waa dhammaata lele waay ka dhammaatay marka waa noocaas xadiidkaas iyo qur-aanka labaduba sidaas ayay u caddaynayaan ilaa wuxuu yidhi subxaana fa idaa balaqna markay gaaraan dumarka ajalahunna muddadooda falaa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma ahaanin fii maladii kii dhexdiisa dembi idinkuma ahaanin facalna ay sameeyaan dumarka fii anfusihinna nafafyaalkooda ay ku sameeyaan fa idaa balaqna waxaa loola jeedaa markay ciddadoodu dhammaato day gabdhihii ciddadoodu dhammaato laga dhintay waxay naftooda ku sameeyaan ku dembaabi maydaan yaa lala khidaabaa owliyadii gabdhaha gabdhaha raggii weliga u ahaa ee mas-uulka ka ahaa aabbayaalkii dhaleen walaalihii la dhasheen adeeryaalkii ciddii gabadha weli u ahaa lala hadla oo macnaheeda waxay tahay gabadha afartaas bilood waxaa waajib ku ah inay isbasaasido oo ay waxa weeyaan ka tagto saddex shay saddex shay waa inay ka fogaato kan koobaad wuxuu yahay guur intay gabadhu ciddadaas ku jirto guur waa ka xaaraan ma guursan karto hadday xuduudda alle ka tillaabtay tira waa guursanaa waxaa waajib ku ah gabadhaas weligeed inuu ka celiyo ila waa munkare waxaa kaleeto oo waajib ku ah inay ka tagto ziinada quruxda waa inaysan cilaan marsan waa inaysan dahab xidhan waa inaysan indhakuul marsan waa inaysan dhar qurux badan xidhan waa inay ka tagto ziinada haddii gabadhiiyo ciddadii ku jirto ay xidhato ziinadii oy cilaansato oo indhakuul marsato xuduuddii allay ka tallaabtay gabadha weligeedu waa ku dambaaba hadduusan ka celin waajibay ku tahay inuu ka celiyo waajib ayay ku tahay inuu ka celiyo waajibay ku tahay inuu ka celiyo soo ma jeedi waxaa kaloo saddexaadoo ka xaaraan ah wax carfaya inay marsato wax carfaya inay marsato gabadhu intaas ay ciddada ku jirto waxaa saddexaada ka xaaraan waa wax carfaya hadday gabadhii waxa weeye dhala atara isku soo jabido ee waxa weye iyadoo ku jirta ciddadii ayadii waa ku dambaabi xuduudda alle ka tallaawdo weligeedana waajib waxaa ku ah inuu ka celiyo waa wajibay ku tahay nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yaxillu limra'atin tu'minu billaah walyowmi alaakhir xalaal uma ahan gabadh ilaahay iyo qiyaamo rumaysan an tuxidda calaa mayitin fowqa alaain inay qof dhintay isku basaasido saddex wax ka badan saddex kaas dii aabbee dhinto saddex maamada isbasaasi kartaa ka badan ma bannaana ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashraa ilaa ninkeedu markuu ka dhinto maahane afar bilood iyo tobanay isku basaasina haddii ninkeedu ka dhinto afar bilood iyo toban waa inay isbasaasido isbasaasintana waa inay saddexdaas ka tagto guur waa inay ka tagto wax carfaayo waa inay ka tagto quruxdana waa inay ka tagto quruxda waa inay ka tagto macnaheedu maahan maracadoo karfanayn madaxa looga xidhaa shardi maaha taas ama maracad ama mare madoobidda rabtaa xeeratee quruxda unbay ka fogaana bis xeelaha dhan dharkeeda caadiga iska qaadana dharkeeda caadiga ay iska qaadanayn waa u bannaantay gabadhu intaas ay muddadaas ku jirto saliid inay marsato aan carfayn saliid macsarada saliid qumbaha waxa weeyaan say rabta iskagu shubi kartaa siday rabta iskagu shubi kartaa laakiin wax carfaya maleh wax carfaya ma leh ayu nuuc wax carfaya waa ka xaaraan quruxna waa ka xaaraan guur inay nin kala hadashana waa ka xaaraan waa ka xaaraan nabiga sala allahu calayh wasalam islaana u timi markaasay tiri rasuulka allow gabadhaydiya ninkii ka dhintay xoogaa indhihiyay xanuun ka dareemayda indhakulma u mariyaa nabigu wuxuu uhi maya maya maya afar bilood iyo toban wey suga quruxda iska daayo wey nabig wuxuu yidhi waqtiga hor islaamka naxariistan ilaahay baa islaamka ku jireeyey ee waktigii jaahiliga aheed gabadha laga dhinta hal sanay sugi jirto zaynaba bintu umisalama waxay tidhi gabadha marka laga dhinto oo ninku ka dhinto buul yaraa la geli jiray xataa dadka lama noolayn buul yar aa la gelinaa dharka ugu shar badanna waa loo xidhaa wax arfaay iyo wax kale midna ma taaba karto hal sano ilaa ay soo marto markay hal sano soo martaa digay loo dhiibaa markaasay tuure ay leedahay muddadii waa dhammaatay ee digagaas tuurta markaasaa loo keenaa daabad ama farasaa loo keena ama dameer ama shimbir ama ri neefaa loo keenaa neefkaasay ku rugane marka ay ismarmarineen waa ku rugane neef ay ku rugataa horaa nafta uga dhici markay ku rugato kow neefku waa dhimana waxay hal sano ee meesha ku jirta markaasaa qurunka iyo dhibka iyo dhibaatada ka jirta neefku kow dameerka xataa dhimana ay ku rugataa saasay ahaa jireen ilaahay raxmaddiisa marka ilaahay weynaa culayskaas idinka qaaday afar bilood iyo toban lagu leeyahy waa qubaysan kartaa maaha qubayskiinu xaaraam ka yahay waa qubaysan kartaa saliidaan carfin waa isku shuban kartaa keliya maxaa la rabaa waxa carfaya iyo quruxda iyo guurka saddexdaas ka fogow saddexdaas ka fogow sidaas weeyaan macnaheedu mar hadday marka muddadii u dhammaato saddexdiiya u xalaal noqone waa saddexdii middaanu marka fa idaa dalaqna markay gaadhaan dumarkii ajalahunna muddadood oo ciddadii u dhammaato ciddadii hadday u dhammaato falaa junaaxa wax dembiya calaykum raggii gabdhahan ka mas-uulkaa korkiinna ma ahaanin fii maladii kii dembi idinkama saarna facalna ay ku sameeyaan fii anfusihim nafyaalkooda waxay naftooda ku sameeyaan dembi idinka soo gaarima taas maxay ku tusaydaa gabadha waxa aan u bannaanayn hadday nafteeda ku samayda dembiga ka soo gaara weligeed weligeeda dembiga ka soo gaara sowma jeedid laakiin fiiri bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaan xaaliya waxay samayna gabadha marka ciddadu dhammaato waxa ay samaynaydaa waa inuu noqdo wax wanaagahoo sharciga lagu yaqaan wax wanaagahoo sharciga lagu yaqaan oo maxaa ka mid ah raggii doonayay isku qurxine qurux oo sharcigu ogolyi ayay isku qurxine ragga waxa weeyaan oo doonaya ayay qaabilahe iskala hadle waxay dooranay ninkay guursanaheed weligeedaa hadna u guurine waxaas on waa la ogolyi laakiin maxaa la diina bilmacruufi marka la leeyahay hadday isqurxido isqurxinaan sharcigu ogolay casirkii inta afka gaduusato dirac baa qarya qaadatay dariiqa qaad ma garat oo tabta ayagoo ku dhegan diraca sida ayaduna waxa weye xuduudda allay ka gudubtay ninka weligeedah aabbaheed iyo walaalkeena ilaahay weyne amaamalah waa la weydiinaa dayuus weeye hadduusan ka celin suwaaliya shaatiya isku ridayba markaasay iska dhigtay nin caadiya waa nacalla qabto oo nabiga nacalabay sala allahu calay wasalam oo yidhi nacalad allaha ku rido dumarka ragga isku ekaysiiya naclad allaha ku rido ninka meliga weliga ka ah aabbaheed walaalkeed dhammaan ragga ka mas-uulkaana dayuusin weeye jannada carabteeda heli maayaan waxaa la rabaa in gabdhaha laga celiyo wixii ilaahay ka xarrimay oo xuduudda alle lagu soo celiyo sidaas weeyaan ilaa wuxuu idhi subxaana wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan khabiirun waa mid xog ogaal u ah asagaa idin kula xisaabtama axkaamtaas waxa uu xallilay waxa uu xarrimay wuxuu idin amray waxa uu idinka reebay ilaahay baa idinkula xisaabtamaya ee axkaamtaas ilaahay ilaaliya walaa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma ahanin ragow fii maladii kii dembi idinkama saarna carradtum aad sarbeebteen bihi maaga min khidbati nisaa dumarka doomistiisa xaaluu yahay ow aknamtum ama aad qarideen fii anfusikum nafyaalkiinna dhexdooda aad ku qarideen calima allaahu allaah wuu ogaaday annakum idinkaysa tadkuruunahunna dumarka inaad sheegsheegaydaan walaakin laa tuwaaciduuhunna dumarka ha u ballanqaadinina sira nikaax ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan maahane qowlan qowl qowlkaasoo macruufan wanaaggiisa la yaqaan walaa tacsimuu ha goynina cuqdata nikaaxi nikaaxa gunidiisa xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabku ka gaarayo ajalahu muddadiisa waclamuu ogaada anna allaaha allah yaclamu waa og yahay maa shay fii anfusikum nafyaalkiinna ku sugan faxdaruuhu ilaahay ka baqo ka digtoonaada waclamuu ogaada anna allaaha allah hafuurun waa alla dembi dhaaf badan xariimun oo dulqaad badan walaa junaaxa wax dembi ah calaykum ragow korkiinna ma ahaanin fii maladii kii dembi idinkama saarna cardabtum aad sarbeebteen bihi maaga min khidbati nisaa'i dumarka doonistiisa xaala uu yahay ow aknantum ama aad ku qarideen fii anfusikum nafyaalkeeda tan waxaa looga hadlayaa ragyaa lagula hadlaya markii dumarkii laga soo hadlay oo la yidhi ayaga afar bilood iyo toban ha sugeen inta afartaas bilood iyo tobanka lagu jira guur rag kalama hadli karaan haddana raggiyaa laga hadlaya waxaa ilaahna leeyahay raggu waa damac badan yihiin haddii gabar laga dhintay damac kaa galo sarbeebta dembi kaama saahno dad u sarbeebto oo sarbeeb maa maxay waxaa ka mida inaad tidhaahdo gabar wanaagsanaan rabi lahaa tilmaanteedii oo kalaad sheegayda waa laga dhintay saddex ilmaahay leedahay markaasaad leedahay ilaahay ha ii fududeeyey aad aan u rabi lahaa gabar saddex ilmaan wadata oo wadaadaho akhyaar ah aad leedahay dhiimay adaan ku raba ma bannaana inaad tidha adaan ku raba waa sarbeebe hadal macnana laga fahmi karo aanna sariix ahayn aad leedahay tilmaanteediio kalead ka sheegta matalan aad leedahay ilaahay ha ii fududeeya waxaan aad u rabi lahaa gabar noocaas iyo noocaas waa ii bannaanta koo laba waxaa kaloo bannaan qalbigaad ku haysataa waa aragtay gabadha waa laga dhintay qalbigaad ka go-aansatay markii ciddadu dhammaato inaad doonto qofnana u sheegi maydo qofnana iskaga sheegi maydo qalbigana waxaad ka go-aansatay markay gabadhaas ciddadeedu dhammaato inaad doonto ayadana dembini kama saarno labadaasba ilaahay waa inin cafiifiiri walaa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma ahaanin fii maladii kii dembi idinkama saarna carrabtum aad sarbeebteen bihi maaga min khidbati nisaa'i dumarka doonistiisa xaalu yahay ow aknantum ama aad qarideen fii anfusikum nafyaalkiin aad ku qarideen oo qalbiga aad ku haysataan calima allaahu allah wuu ogaaday annakum idinka satadkuruunahunna inaad sheegsheegaydaan dumarka ilahi waa idin og yahay waxa way inaad sheegsheegaydaanoo gabar wanaagsan marka laga dhinto aad leedihin gabadha hiblaheed qof aad u qiimo badan weeye waa laga dhintay taas waxa weeyaan nin nasiib leh ayaa hela inaad isleedihiin ilaah waa idinku og yahay saasuu sarbeebta iyo qalbi kuhayntaba idinkuga cafiyey ilah wuxu uhi subxaana walaakin laa tuwaaciduuhunna ha u ballanqaadinna sira nikaax laakiin waxaa xaaraam idinkahoon la oggolayn inaad nikaax u ballanqaaddaan gabadhii ciddo ku jirta aad tidhaahdo ballan weeye igula ballan haddii ciddadu dhammaato inaadan nin kala guursayn taas xaaraan qadca wey xaaraan qadcana weeye waxaa dhici karta gabadhii inay ciddadiiyo dhammaantan ciddadii dhammaato iyadoo guurkan degdegsayn marka waxa weye ma bannaana ballanqaad inaad la samaydo oo aad tidhahdo ciddadu hadday dhammaato waa anigi adiga oo waxa weyan cid kaleeto yaysan meeshaas soo gelin waa xaaraan qadcana mana bannaana siran marka nikaaxa loola jeeda qowlka sawaabka qowlkaas aqwaal kale waa jiraan ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan maahane qowlan qowl qowlkoo macruufan wanaagiisa laqaan qowl wanaagiisa laqaana midkaan soo sheegnaa sarbeebta ah gabar wanaagsanaan rabaa iyo guuraan rabaa iyo suuqaan ku jiraa iyo waxa weeyaan qowl wanaagsan waa ku hadli kartaa laakiin ha u caddaynina ilaa wuxuu yidhi subxaana walaa taczimuu ha goynina cuqdata nikaaxi nikaaxa guridiisa tan waa mid kasii daran oo waxa weeyaan gabadhiyo ciddadii ku jirta in layla waaba nikaaxsaana taas culammada muslimiintu ijmaacay ku yihiin waana aayad qur-aan ma nikaxsanaydaba zinad ku wada joogta markaas gabadhiyo ciddadii ku jirta inaad tidhahdo waa nikaaxsana nikaxba ma qabtaba markaas biijmaaci muslimiin nikaax ma qabto markaas waa xaaraan qadcana ma bannaana marka gabadhiyo ciddadii ku jirta nikaaxa goyni ma go-aayeen walaa tacsimuu ha goynina cuqdata nikaaxi nikaaxa gunidiisa xataa yabluqa alkitaabu kitaabku intuu ka gaarayo ajara muddadiisa kitaabka waxaa loola jeedaa ciddadii ilaa ay ka dhammaanayso ha goynina waclamuu ogaada anna allaaha allah yaclamu waa og yahay maa fii anfusikum nafyaalkiina waxa ku sugan ilaa waxaad qanaydaan xataa qalbigiinna ku jiro ogya ee axkaamta alle ilaaliya waxaa laydinka xarimay ka fogaada waxa uu idin amraa sameeya faxdaruuh ilaahay ka digtoonaadoo ka baqa waclamuu ogaada anna allaaha allah hafuurun waa mid dembi dhaaf badan xaliimun oo dulqaad badan weeye xaliimun oo dulqaad badan qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi laa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma ahaanin in ballaqtum nisaaa dumarka haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna intaadnaan taaban oo tafriduu lahunna aadnaan u qadarin fariidatan meher wamaticuuhunna u raaxeeya dumarka calalmuusici ninka qeliga korkiisa waxaa ahaaday qadaruhu taagtiisa wa calalmuqtiri qofka faqiirka korkiisana waxaa ahaaday qadaruhu taagtiisa mataacan raaxayn u raaxeeya mataacaasoo bilmacruufi wanaaggiisa la yaqaan mataacaasoo xaqan xaq ah xaqaasoo cala almuxsiniina dadka muxsiniinta korkooda ahaaday halkan ilaah wuxuu uga hadlayaa subxaana gabar la nikaaxiyey meherna aan loo magacaabin markii la nikaaxinayey waa bannaanta inuu ninkii furaa gabadhii waa lagu nikaaxiyey meherna looma magacaabin mana taaban waa bannaanta inuu furaa haddii uu furo maxay yeelanaydaa marka waxay yeelanaydaa mutco hadduu furo waxay yeelanaysaa mutco anbabixina yeelanaysaa xooga anbabixina in la siiyo ilaa wuxuu yidhi subxaana laa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma ahaanin in dallaqtum nnisaa'a dumarkii haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna intaadnaan taaban macnaha intaadnaan u galmoon masiga halkan waxaa loola jeedaa jimaaci intaadnan u galmoon haddaad furtaan ow tafriduu lahunna aadnaanna u qadarin fariidata mihir fariidadu waa meherka asmaadiisay ka mid tahay waa sadaaqi sadaaqna looma magacaabino meher looma magacaabin markii la nikaaxinaya ninkuna ma taaban waa aad furteen ilaa wuxuuhi wamaticuhum u raaxeeya oo mutcasiya waxaa waajib ah gabadhaas biitifaaqi lmuslimiin in gabadhaas ambabixin la siiyo oo ninka furay uu ambabixin siiyo ambabixintii qur-aanku qadar mucayana kama dhigin ilaa wuxuu yidhi subxaana calal muusici ninka geriga korkiisa waxa ahado waajib ku ah qadaruhu karaankiisa intuu awoodo inuu siiyo wa calal muqtirinka faqiirka korkiisana waajib waxaa ku ah qadaruhu taagtiisa marka waxa weeyaan qofka gerigaana ilaahay u waasiciyeyna wax fiican inuu siiyaa la rabaa midka faqiirka alla ku cidhiiriyeyna wuxuu awoodo inuu wax ka siiyo cabdullaahi ibni cabbaas radia allaahu canhu wuxuu yidhi waxaan u arkaa uu yidhi mudco waxaa u sarreyda addoon u shaqeeya inuu siiyo waagii horeto waxyaalaha hantida waxaa ka mid ahaa addoon addoon waa maal weyn wa marka addoon waa inuu siiyo ninka qaniga waxa ugu yara haddii qofka faqiirkaan waxba awoodinna waa lacag inuu siiyo iyo labis inuu u gado kale saddex maro inuu u gado dus wax kale awoodin saddex maro ila gabadha mihir male mihir la siima awal meher looma magacaabin ambabixin in la siiyaa waajib dumarku waa afar xagga meherka gabadh meherkii waa loo magacaabay waana loo galmooday kadibaa la furay meherkii loo magacaabay leeda gabadh meher looma magacaabin waa la nikaaxiyey waana loo galmooday kadibaa la furay mehru mithli ay leedahay gabdhaha iyadoo kale meherka la siiyaa waajiba in la siiyo gabarhna meheraa loo magacaabay markii la nikaaxinayey mana loo galmayna waa la furay waas aayadda soo socota meherkii barkiisay leedahay aayaddan waxay ka hadlaydaa nuuca afraad waa gabar la nikaaxiyey meherna aan loo magacaabin loona galmoon kadibna la furay ayada ambabixina waajib ambabixintana qof iyo tabartiis weyn dadan wax kala hayn hal labisay ku tukato ugal saddex maro oo fiican ugal dadan wax kala baxayn dii ilaahay kuu weesxiyo hantila tahayna wax fiican gabadha si wax fiican si laakiin idinkoo sariirkeesa iskala dhegan haddii la arko waa fadeexo oo xuduud allena ma ilaalin imaamu shaafici waxa weeyaan qowlkiisa jadiidkaa wuxuu yidhi qadar mucayana lagu qasbi mayo laakiin wax mudca la dhihi karaa laga yar waxaana jecelay waxa ugu yar siiya waxay gabadhu ku tukan karto inay tahay wax ugu yar ay ku tukan karto hal labisa ay ku tukan kartaa ugu yar le wax ka yar wax la soo qaadaba ma ahane wax la soo qaadaba ma ahane ilaa wuxuu yidhi subxaana mataacan raaxayn u raaxeey mataacan raaxayn u raaxeeya mataacaasoo bilmacruufi fiiri curfaa loola laabana gabdhaha ragga aqniyadaho akhyaarta furan wixii la siiyaa siina curfigaa loo laabana iyo dhaqanka meesha ka jira xaqan mataacaasoo xaqan sugnaaday calalmuxsiniina dadka muxsiniinta korkooda ku sugnaaday waxaa xaqaas ilaalinaya oo bixinaa dadka ragga muxsiniinta ragga muxsiniinta kuwaasu dushoodu ahado macnaha iyagaa bixinayo ilaalinayaan wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wain dallaqtumuuhunna dumarkii haddaad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaadnaan taaban wal xaalna aad furtaan qad faradtum aad u qadarteen lahunna dumarka fariidatan meher fa nisfu maa faradtum falahunna dumarkaas waxaa u sugnaaday nisfu maa shay barkiis faradtum aad u qadarteen ilaa an yacfuuna inay cafiyaan dumarku maahane ow yacfuwa ama uu cafiyo alladii qofka biyadii gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunidiisa ay ku jirto وأن تعفوا إن الأفداء أقرب دوان شبرا لتقوى الله كبقبة ولا تنسوها هلما مننا الفضل ديراتك بينكم إحدين حال وهذا إن الله الله بما تعملون وحاء سمين إذا بصير ومدو أركت بدا halkan ilaahu uga hadlayaa dumar meher loo magacaabay markii la nikaaxinayey ayadoo loo galmoona la furay ayada waxa weye meherkii la magacaabay barkiisa ilaah barkiisa ilaah ilaah wuxuu yidhi subxaana wain dallaqtumuuhunna dumarkii haddaad furtaan min qabli an tamasuuhunna masiga jimaaca loola jeeda aayadda iyo aayaddii horeba waa sariix min qabli an tamasuuhunna intaadnaan taaban haddaad furtaan walxaalna aad furtaan qad faradtum aad u qadarteen lahunna dumarkaas fariidatan meher fa nisfu maa faradtum falahunna dumarkaas waxaa u sugnaaday xaq u leeyihiin nisfu maa shay barkiis faradtum aad u qadarteen meherkii la magacaabay barkiisay leeyihiin ilaa an yacfuuna dumarku inay iska cafiyaan maahan ay gabadhii iska cafido barkeedii way yeeli kartaa oy tirahdoo ninkaas waxa weeyaan hadda ismana annaan arag waxa weeyaan hadda wax uu xoolo ku bixi lama arkay waa iska cafiy khalaas laakiin shardi maxaa qaangaar gabadhaas inay tahay rashiidana ay ilaa gabadha saqiirka wax ma cafi karo saqiir wax ma cafiyo waa inay qaangaar tahay kabiirta shardi kalena maxaa rashiido inay tahay hadday safiih tahay qof iska mubadarad oon maalka maamulo aqoon hantida qiimaheeda aan aqoon waxa weeyaan ma cafi karto haba ma cafi karto laakiin qof qaangaar oo rashiido hadday tahay oo tara warmihinna kama raba ninkaas walaalkaya waxa weeyaan ma isagu waa wax ma dheefine ha la yska daayo khalaas waad dhihi karta ow yacfuwa ama uu cafiyo alladii ninka biyadii gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa guridiisu ay ku jirto ama ninkii u cafiyo milawkada walaalkaya meherka aan u magacaabay kala kala hari maaya waa wadasiiye u dhihi kara hadday tahay noo kala doo qofaba nisu leey hadday gabadhu tidhahdo qayb kamiyanu cafiyay hadda ninkii saasuu ku tega waxba bixima hadduu ninku wada cafiyayno gabadha walaashay aanu meher aanu magacaabay la kala hari maayo hala wada siiyana waa u dhihi karaa isagaa hantidiisa bal fiir wanaag saasaa shacir u kala xidhiidha yaa fiican marka ma in la kala goosto cadkayga iigoo cadkaaga goostaa mase in laysku tanaasulo qofku xafiyo ilaa wuxuu yidhi subxaana wa an tacfuu inaad cafidaan a aqrabu u dhowaansho badan litaqwa alla ka cabsi alla ka cabsi waxaa u dhow inaad cafidaan oo ama gabadhu cafido ninka ama ninkuu gabadha walaashiisa u cafiyuusan ka qaadan wixii u magacaabay saasa alla kacabsiga u dhow qofka markaa wax cafiyo qofkaas alla kacabsiga u dhow markasta waxaa rabaa marka la kala tegayo adigayaan xaqku soo raac taas ka faker meeshaad ka faker lahayd cad gooso iska riiq waxaad u fakartaa yaan wax ku soo raaci xaggaaga ayaan xaq soo raaci qofkaas walaalka ayaan xaqiisu ku soo aadi halkaas ka faker qowlka ah in loola jeedo alladii biyadi cuqdatu nikaaxi ninka in loola jeedo waa qowlka sawaabka khilaasaa jira qowl kalaa jira oo dhahaya alladii biyadi cuqdatu nikaax alladii biyadi cuqdatu nikaax waxaa loola jeedaa weliga gabadha weligeeda aabbaheed oo kale dan aabba noolayn awowgeed dan awowa noolayn walaalkeed ku abiyo hoya weliga nikaaxyaa loola jeeda oo waxa weyn aayadda macnaheedu inay gabdhuhu cafiyaan maahane ama weligoodu cafiyo aayadda macnaheedu saasna waxaa u fasiraya imaamu maalik iyo imaam axmed iyo laakiin qowlka raajixa waa qowlka abu xaniifa iyo imaamu shaaficiya ku fasireenoo ah waxawen alladii biyadi cuqdatu nikaaxi waa zawjka sababta saddex arrimooda caddayneen kow waxaa laysla ogol yahay xaqa gabadha saqiirka u leedahay maalan ama xuquuqda gabadhu leedahay aabeed ma cafi karo see marka meerkaanu cafina xuquuqda kalea ma cafi kare tan kale waa laysla ogol yuusa cafi karin marka qofkuu cafi karaa waa zawjka xaqiisa waa cafi kara tan labaad waxa ay tahay oo caddaynayda in loola jeedo alladii biyadii cuqdatu nikaax marka gabar nikaaxsan hadda laga hadlaa gabar nikaaxsan nikaaxeeda ayaa gacanta ku haya zawjkeeda ku haya hadduu haysta uusan furin isagay xaaskiisii ta hadduu furana asagay ka furmaysaa cid kaleeta ma jirto gacanta ku hayda taasuna waa daliil tan saddexaad in zawjka loola jeedo kutusayda waxay tahay xaqaanu laba qofu ka dhaxeeya ninkii meherkan magacaabay iyo gabadhii loo magacaabay labuu ka dhexeeya dumarkii waa la soo sheegay waxale ilaa an yacfuuna inay dumarku cafiyaan maahan maxaa qaray in laga hadlo ninkii oo len o yacfu alladii biyadi cuqdatu nikax ama ninku cafiyo ee haddii alladii biyadi cuqdatu nikaaxi laga dhigo gabadha weligeedii cafintii oo dhan dhan hal dhinaca laga dhigo marka awal zawjku miyuusan cafi karin saw marka saddexdaas qariinaba waxay ku tusayaan alladii biyadi cuqdatu nikaaxi waa zawjku walaa tansawha halmaaminina uu ilaahay yidhi alfadla dheeraadka fadliga waa maxay ixsaanka inaad ixsaan isku samaydaan ood xuquuqda iskuga tanaasushaan meeshaad wax ka kala jiida lahaydeen waha halmaaminina baynaku dhexdiinna fadligaas xaalu ahaaday ina allaaha allah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan basiiru waa mid u aragti badan axkaamtaas la sheegayo xalaasha iyo xaaraamtaas qofka ilaalinaya xuduudda alleh iyo qofka cilka iyo carada la tashanaya ilaahay waa u aragti badanya waana ka abaalmari doonaa wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed